waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
dagaal la sheegay inuu u dhexeeyey qowmiyadaha canfarta iyo soomaalida etoobiya ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaano ka tirsan galbeedka gobolka city ee deegaanada soomaalida etoobiya dagaalka ayaa la sheegay inuu geystay khasaare baahan oo naf iyo maalba leh haddaba waxaannu arrintaa maanta oo taariikhdu tahay siddeedii abril waraysi kala yeelannay samafale soomaaliyeed oo deggan magaalada malban magaciisana la yidhaahdo saalax ducaale migil saalax oo sida uu noo sheegay isagoo qudhiisu ka soo jeeda deegaanada dagaaladu ka dhaceen ayaa si qoto dheer uga warramaya dagaalka la sheegay iyo sababihiisa waana kan isaga oo ku bilaabaya magaciisa bismillaahi araxmaani iraxiim aada baad umahadsan tahay cabdinuur waana kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga aada siisay magacaygu waa saalax ducaale migel waxaan ku noolahay magaalada melbourne kolley dee samafalka iyo dadka tabaaleysan iyo dhibaatooyinkooda seeliya kolley dadka dawdhin daloole ee ka shaqeeya ayaan kamid ahay saalax adigu waddankeennii dib haddaynu ugu noqonno xagee buu deegaankaagu yahay ood xidadka ku haysaa anigu kolley dee deegaanada dagaaladu ay ka socdaan city gaar ahaan galbeedka city ayaan kasoo jeedaa koley dee dhibaatooyinka maanta jirana dee dadku way ka daragsan yihiin maanta halkan dee aan ufadhinana waxa weeyaan de inaan bal ka warbixino dhibaatooyinka iyo xasuuqa iyo xaqdarada dadka ku socota meesha ay taagan tahay ilaa halka ay daaran tahay maanta oo aan joogno magaranaysaa koob iyo labaatankii magaranaysaa two thousand and twenty one kii aan taaganahay iyo sidaa u nooliyay inaan ka warami karno
saalax dhulka galbeedka city maxaa ka socda hadda ya dhulkaas horta dhibaatooyinka ka jira aan kaaga dhaco iyo sida ay ku bilaabmeen galbeedka city kolley weligiiba dee city waa dhul soomaaliyeed boqolkiiba boqol dadka ku nool waa dad soomaaliyeed weligoodna dee soomaalidaas ay ahaayeen wayna yihiin wayna ahaan doonaan laakiin waxaa dhacay in ma garanaysaa dee kulle xuduud waxay laleeyihiin canfarta aqooniyadda canfarta iyo yani statka canfarta ayay laleeyihiin xad laleeyihiin marka waxaa dhacay in ma garanaysaa dowladii tigraaga ee taniyi maanta joogto ka horeysay inay dhul ka qaateen qoomiyadda canfarta dhul badan ay leeyihiin ay mashaariic iyo wax ka furteen kadibna ay ugu ballan qaadeen inay dhul ka siinayaan ma garanaysaa soomaalida dhulkeeda ee ma garanaysaa inta u dhow inay siin doonaan kii baa laga howlgalay markaase dhee mele sanaawi ku hanjabay oo qasab kaga dhigay ma garanaysaa dowladihii markaa taagnaa inay adhe ma garanaysaa dhulka wareejiyaan hadal yaan kugu daalinay sideed iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo afar iyo tobankii ayaa qasab lagu saxeexay ma garanaysaa dhul saddexdaa magaalo ee hadeejaar la carab daabo ah adeyto anduufo iyo garbaciis saxeexaasi horta dastuurka etoobiya ayuu meel weyn kaga dhacayaa iyo xuquuqda dadkii meesha ku noolaaba ayuu meel weyn kaga dhacay dadka afti lagama qaadin dad soomaaliyeed oo boqol kiiba boqol soomaaliya iyo dhul soomaaliyeed ayaa magaranaysaa markaa la rabay inaadha magaranaysaa canfarta la wareejiyo ha loo wareejiyo ee laakiin de waxa weeyaan dariiqa loo maray dariiqda qaldan weeyaan oo aan marnaana magaranaysaa dastuurka etoobiya aan waafaqsanayn dad la jujuubayo oo magaranaysaa dee qoomiyad ay waxba ku ahay wax ka dhexeeya uunan jirin magaranaysaa jaarnimada maahin ayaga ayaa la hoosgeeyay
waa gartay marka waxaan u fahmay in dowladdii hore ee tigreegu ay dhul ka qaateen canfarta dhulkeeda oo dabadeedna ay dhul kale oo soomaali soomaaliyeed ugu bedeleen ma sidaas ba ha arinku waa sidaa weeyaan markaas yani de iyadoo magaranaysaa yani isticmaalaya power isticmaalaya ayay qasab kaga dhigaan magaranaysaa hataa kuwii kilalka ay joogeen markii adha inay saxeexaan oo dhulkaasi ay saxeexaan oo ay magaranaysaa hadi ay wareejiyaan wareejintaas waxaa ka magaranaysaa waxa yani dadkaas markaa loogu sheekeeyey oo yani la yidhi xuquuqiyaad yeelanaysaan xuquuqdaad yeelanaysaan waxaa kamid a yani yani gobol iskiis ku maamulaad noqon doontaan afkiina af soomaaligaad wax ku baranaysaan yani adeega bulshada idin gaaraad helaysaan baajad idin gaaraad helaysaan iyo kale oo waxaad helaysaan in hadha dad baarlamanka idin matalo oo nin kale ayaad helaysaan baa la yidhi sidaasaa dadkaasi adhe markii de lagu wareejiyey oo waxyaalahaasa de loo daboolay afarna waxayse soo taagtay jiray anagu ma garanaysaa dhul baan rabnay dhid ma rabin dadka meeshaa dansangeeyay adoo qaataa layidhi de wax dee lagu heshiiyey de iyagaa garanaayo sidii bay ku qaateen from sideed labaatankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo afariyo tobankii laga gaarayo ilaa iyo magaranaysaa labiyo tobankii bishii shan iyo labaatanaad laba kun iyo sideed tobankii oo almost afar sano ah dadkaasi halkaasay fadhiyeen wixii dee loogu ballan qaaday oo la siiyey iska dhaafay wixii ay haysteen baa laga baabiiyey adeegayaashii caafimaadka ee reeraha meesha ku yaalay baa inta wixii ku yaalay laga bilaqaystay laga xidhay iskuuladii baa laga xidhay wax usoo gala waa la waayey si intay magaranaysaa dee waxay cunaan ay cabaan waayaan inay u barakacaan baa loogu talagalay taasi way dhici weyday dadkii way kusii fara adkaadeen dhulkoodii marka markii dowladan cusub hadda ay dhalatay dee intaa sanada ay u sabreen waxba waayeen bay yidhahdeen anagu hadha magaranaysaa marnaana qoladan ka mid ma noqonayna canfarta dad soomaaliyeed baan nahay dhulkaygana waa soomaali soomaali waana nahay way ka biyo diideen kolkaas dagaalkii ku bilaabnay dagaalkii ugu horreeyay waxaa lagu soo qaaday labiiyo tobankii bishii shan iyo labaatanaad laba kun iyo sideed iyo tobankii taas oo keentay dil iyo qax iyo magaranaysaa kubsi iyo in la dhaco xoolahooda waana dagaalkii weynaha ugu horreeyey halkaasu dagaalku ka bilaabnay waana ku taataaban karaa magaranaysaa inta dagaali waaweyn iska dhaaf yaryaroodka maalin walba dhacaayen iminka waktigan aanu hadlayno ma dagaal baa socda ha dagaal dagaal ugu xun baa socdo yani meesha atrocity-ga iyo xasuuqa yani dadka ay geysteen shalay oo u dambeysay yani waxa weeyaan wax yani xeerasha adduunka ka baxsan bay dadkaasi sameeyeen intaan tan maanta aan ku waramin waxa aan kuu sheegayaa yani dagaalkii ku bilaabmay maalintaas aan kuu sheegayo shan iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo sideed iyo tobankii ilaa maanta ku socdaa dadkaas oo isdaba jooga oo aan kala go' lahayn haddii kuwa waaweyn aan kuu tilmaamo kaa aan kuu sheegayaa ka mid a waxaa ku xigay magaranaysaa ku kale oo isna cadaytu ka dhacay afar iyo tobankii bishii koobaad laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo dad badan lagu xasuuqay waxaa ku xigay ku kale oo kaa kasii daran oo magaalada dan la helay ka dhacay shan iyo tobankii bishii koobaad waa maalintii ku xigtan laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo dentaya magaranaysaa city waa la gubay magaaladu sida u dhantahay dab baa la qabadsiiyey masaajideedii dakhtaradeedii aqaladeedii dhulkaalaa la siiyay keliya dadka waxaa loo leynayaa waa sir brexi iyo soomaalinimaa lagu leynayaa waxaana halkaa lagu dilay yani ugu yaraan toddoba iyo soddon qof baa lagu dilay inta kalen la garanayn iska dhaaf iyaga maanta kaa waxaa kusii xigay intaa waa dagaalada waaweyn ay sheegayno maha yaryaroodka maalin walba dhacay ku kaloo dhacay baa jira lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun iyo labaatankii oo magaalada garbaciise leedaa ka dhacay oo xasuuqaas waxaa u xigay xasuuq kale oo federaalku ku sameeyo magaalada dhan xitaa magaranaysaa ay boobeen wax la boobay xitaa jingadihii ay fujiseen ay magaranaysaa ay qaateen cid wax ka odhanaysa iyo cid ka hadlaysaaba yaraatee ma jirto ciidamada federaalkuna saasay u daawanayaan iyagaaba soo gelbinayaba mar alla markayba rabaan magaranaysaa inay hadha duka boobaan maxay marka canfartu haddii gobolkiiba la siiyey iyaga yacni xagga dowladda sare marka laga hadlayo maxay haddana usoo weerarayaan dariisanka usoo weeraran dadkii waxay dhahan anagu nima rabno nima rabno idhaaheen anagu soomaali baa nahay dhulkayguna o dhan soomaaliyeed qaybna iga noqon mayno marka waxay rabaan dee inay xoog ku muquuniyaan yani dee xoog yani isku dheelitirana maaha waxa weeyaan waa waa maamul goboleed magaranaysaa canfareed oo dowlad logistigeedii u dhan yahay oo ay la socdaan magaranaysaa saddex jabhadood oo ka kala dagaalamay jabuuti iyo eritrea soomaaliya iyo etoobiya saddex oo ka dagaalama ay la socdaan shicibkii uu la socdo iyo magaranaysaa dad yar oo xoolo dhaqataa oo geeska ugu shisheeya degan oo xataa cid la joogta aanan jirin oo u badan caruur iyo dumar waa yeel u badan oo waxay isku difaacaan xataa haysan bay maalin walba halkaa kusoo kusoo magaranaysaa weerarayaan maalin walba xoolahoogay dhaqayay dhacayaan ceelashii bay taaasayaan dowladdii federaalkana way joogtaa meesha way ku daawanaysaa magaranaysaa marka waxa weeyaan ujeedada ay hadiyo jeerna usoo weerarayaan waxa weeyaan meesha dadka inay ka raraan ay ka barakiciyaan bay rabaan ujeedada ugu weyn waa intaas weeyaan dagaalkana dadka waxa ugu socda dagaal iyaga u gaara maaha laakiin waxa weeyaan waa dagaal isrbeegsiya soomaalida magaranaysa magaca soomaali baa lagu dilayaa waana difaac bayna derbigoyin haddii iyaga lasoo dhaafana britola meel walba magaranaysaa taa iyo tuka daran baa ka dhacaysa haddii maanta loo gurmo waayo dowlad deegaanka soomaalida ee hadda jirtaa arrintaa ma gashay maxay ka qabatay dowlad deegaanka soomaalidu arintaas maraa dowladan cusubay hadda timiday dhibaatooyinkaas hadda wixii geystay dowladii cabdi ile iyo federaalkii markaa joogay ba moogtahay tigreeg ayaa dhulkanda wareejiyey dowladani markay timiday yani qaraar bay kasoo saartay oo baarlamanka isku raacay oo odhanayo dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed yani kondishinadii lagu magaranaysa waagii lagu wareejiyena afartii kasoo bixi weyday sidaa daraadeed dhulkan waa dhul soomaaliya dadkan waa dad soomaaliya qaraarkaasi waa qaraar lalaalay buu noqday waxba kama jiraan bay kasoo qaadeen iyagu mugta taas bay dacwadaasi na gudbiyeen laakiin xagga maaragtay wax kaqabadkoogu dee intan u dambeysa waxyaayar ay ka qabtaan way jiraan laakiin intii hore dee dadkaas meeshaas waa lagu daawanaya inta dambe laakiin askar iyo bay geeyeen askartaasina dee dee meel unbay joogaan ee dhulkan hadda dagaalada xun ka dhacayaan maba joogaan mana mana yimaadeen mugta laakiin qaybaha shon bay meel baa la dejiyeen meeshii bay fadhiyaan iyaga naftooda meeshii la dejiyey baa bishii hore xitaa lagu maarish yaa lagu xasuuqay anfarta kusoo duushay haddana waxa weeyaan yani somali state bay gudaha dadkan usoo galeen somali state hada ilaa hadda kama hadlaan uma idhahdin dhulkayagii baa lagu soo duulay oo dowladooda kusoo duushay haddana lagama hadlayo dee waxa looga hadlayo ilaa hadda anagu ma garanayo hadda dagaalkuma wuxuu u egyahay mid u dhexeeya labada dowlad degaan tan canfarta iyo tan soomaalida mise waa dagaal canfarta kusoo qaaday soomaalida sawir ka bixi waa dagaal canfarta kusoo qaaday dadka reer guuraaga halkaa degan ee masaakiinta ee soomaaliyeed dagaalka ugu dambeeyey ee dhacay shalay iyo daraa dhacay dagaal lamida ma jirin magaalada cadaytu bay soo galeen dadkii oo dhex jooga askarta federaalkaa soo qaaday oo dhex keentay si kale uma soo gali karaan intay dhex keeneen baa dadkii la gubay magaaladii horta waa la gubay soo dhan tahay dadkii markay ka farxadan intay igu yimaadeen way gowrgowraceen sida xoolaha xataa xabada u qoori waayeen masaajid dhexdii bay ku gowraceen dadkii meydkii xitaa dee si loogu tago xitaa lama garanayo magaalada intii ka hadhayna way gubeen dad bay qabadsiiyeen waxay wataan dumarkoogii oo ay leeyihiin wax allaale wixii bad qaadan kartaan qaatamo luutin aan yani yani iyo boob aan xad lahayn bay magaaladii ku qaadeen markii ay wax kala baxaana dad bay qabadsiinayaan laba ilaa shalay ilaa ilaa xalay bay qiiqaysa magaalada marka dib taariikhda loogu noqdo dhulka lahaanshihiisii hore intii dowladdii hore sida aad sheegtay aanay dhulkan siinin canfartu miyay dhulkan sheegan jireen haba yaraatee ama lahaayeen ama degi jireen may waxay sheegan jireen oo ma garanaysaa dhula ma jiro haba yaraatee canfar iyo dee soomaalida halkaa degan weligoodba ma garanaysaa dee jaar baaya weligoodba dagaal baa ka dhexayn jira dee daaqa iyo ceelka ah kaasaa jiri jira weligiidba mogta wadada is arko adiga iyo jaar ma garanaysaa isku muuqday ahaayeen in ceel la isku diriro in xoola lakala qaato way dhici jirtay odayaasha isku imin jiray waa laga heshiin jiray oo sidaasa lagu wada noolaa colaanna may ahayn bay magaranaysaa heshiisna may ahayn taas baa iska dhici jirtay weligeedba laakiin taasi dee tu iska dee ti primitiveka de bidaayiga ee magaranaysaa dadka ka dhexeeyaba laakiin dagaalka maanta taagani waa dagaal qorshaysan weeyaan waa dagaal isirbeegsiya iyagoo qura maahina dabadaa laga wadaa marka waxa weeyaan soomaalida meesha in laga riixaa la rabaa midda labaad meeshan waa meel istraatiiji oo aad waxaan waa doonta ethiopia ma garanaysaa yani waxeega oo dhani meeshuu maraya weyaan waxeega dee jabuuti ka yimaadaan waa dariiqdariiqa madow leedhaha wax walba ay usoo maraan ayay soomaalida degan tahay marka waxaa la rabaa meesha in laga riixo oo horey loo riixo meeshan laga dheereeyaa la rabaa oo dariiqaas laga soo fogeeyo ayaa la rabaa waa ma ma garanaysaa dee magac soomaaliga waxaa lagu dhimanayo ummadana waxaan de leenahay waxay dadkaasi de u dhimanayaan waa magacaas waxay u dhimanayaan in la gargaaro oo la iska rabtaago maanta waxa weeyaan magaaladii waa laga soo qixiyey magaalada cadaytu waxay taagan yihiin dariiq bay fadhiyaan xalay u hoydeen waxay u baahan yihiin gargaar in loo gargaaro magaranaysa biy iyo baad baa ugu daran oo magaranaysaa in magaranaysaa lala gaaday u baahan yihiin de gargaarkana soomaali meel ay joogtaba waa looga fadhiyaa
hadalkaagii hore waxaan ka fahmay in dowladda federaaliga ee etoobiya ee hadda jirta aanay arrintan waxba ka qaban miya miyaa la odhan karaa heshiiskii hore ee dowladdii hore u jirtay etoobiya ay dhulkan ku bixisay ayay dowladdana taageersan tahay
wallahi waa suurtagal weeyaan midbaaba horta jirto de horta dowladda etoobiya maanta ma garanaysaa inay bis og tahay ba anigu ma maleeyo sababtoo ah dhulkan mar dhaweyd ma garanaysaa bishii hore qolooyinka doorashooyinku waxay soo saareen dhulkan inuu dhul soomaaliyeed yahay oo yani shantii yani election ee hore ee dhacayba in haadhaba ay kasoo dhulka soomaalida ka footeeyeen iminkana ay ka footeynayaan dhulka soomaalida ayay soo saareen qolada abdulkaranasa electionku malaha inta bil la gaadhin kadibna hadda qaraar baa soo baxay la odhanayo sideed goobood oo ka mid ah dhulka iminka lasgaranaysa dagaalku ka socdo oo ay ku yaaliin sad soddon meelood oo laga footeeya ayay haadha in la laalay oo layidhi lagama footeynayo sababtooda canfartaa ma garanaysaa yani breshin saartay baa laleeyahay ma garanaysaa federaalkii qoladii commissionka oo tiri dukaneedha dagaalaa ka socda waxaana ka socda lagama footayn karo taasi waxay kutusaysaa dowladda federaalka inay iyada nafteeda ogeyn iyo inay dee power intaa la eegay ma garanaysaa waxaan ay ku xakamaysaa inayna lahayn anuu ma ma fahmi karo laakiin waxa weeyaan wixii baa saa isku garab socda wax dee caqliga galana ma aha ma garanaysaa dhulfaa dadada degan yihiin in la yidhahdo lagama footayn karo waa gartay saalax maadaama aad adigu hore mashaariic samafal uga shaqaysay haddana aad sheegtay dadka sidaa u tabaalaysan ee jidadka quban sida adigu aad sheegtay mid anagu redio ahaan aanu xaqiijin karna maha laakiin sida adigu aad sheegtay maxaa kaaga qorshaysan hadda arinta samafalka ee dadka ku aadan
waxaa ka nooga qorshaysan in dadkaasi de horta ay u baahan yihiin gargaarkeena u baahan yihin haddaan soomaali nahay meel walban joognaba inay gargaarkeena u baahan yihiin gaar ahaan de inagu haddaan maanta ku noolahay australia gaar ahaana meel badan ku noolahay dadkaasi waxay u baahan yihiin in magaranaysaa la taakuleeyo oo magaranaysaa loo fidiyo gargaar gargaarkay u baahan yihiin ugu muhiimsanada waxa weyan waa basic lifekiiba maanta haynba dariiq bay uhoydeen xalay iyo magaranaysaa shalay oo dhan bacadkaasi fadhi meeshu waa meel aada u kulul haraad baa laayay qaarkood markay soo laweynayeen haraad ba u dhinteen marka waxa weeyaan waxaan de u baahannahay in aada magaranaysaa aada iyo aad loo loo taageero ciddii inay taageerta rabtana magaranaysaa inay ila soo xidhiidho numberkaygana waan u baafi karaa dareen meelbana kolley badidooda way yaqaaniin markaas waxa weyan de taasaa nooga qorsheysan inaan aada kolley aan wax u ururino aan la gaadhno si deg dega aanu la gaadhno biyo iyo waxay cunaha aan la gaadhno saalax miyey jiraa wax madaxaaga ku jiro aanan ku weydiinin oo aada rabto inaad la qaybsato dadka ku dhegeysanaya ma keliya waxaan ku dari lahaa maaragtay dagaalka horta in la fahmo baa muhiim dagaalkani waa dagaal yani iska qorsheysan maaha dagaal masaakiinta hareera halkaa yani lagu dilayo ku kooban haddii hadda ma garanaysa hadii laga falcelin waayo oo dadkaas loo gargaari waayo gargaarkay u baahan yihiin only maaha waxay cunaan waxay u baahan yihiin aada in ma garanaysa hadee la isgarab taago solidarity la tuso loo mudaharaado meel walbo la joogo magaranaysa hadi waa dad meeshaas lagu leynayo waa dad eedha meel lagu xidhay de sida qolooyinka mirimaare muslimiinta ee loo gubaye loo dilayay iyo kuwii china magaranaysa hade meesha lagu xidhay unba kuwana lamid yihiin waxay wadaagaan eedha dilkaa la dilaya waxay boobkay wadaagaan dhacay wadaan barakicintay wadaagaan waxaasoo dhibaato ay wadaagayaan marka waxaa loo baahan yahay in magaranaysa hade laga falceliyo oo magaranaysa hade mudaharaado iyo aanqalaqal qorsheeyo wixii de magaranaysaa de dhibaatooyin loo geysay oo documentidana way hayaan in magaranaysaa de xuquuqul insaanka iyo meel wal oo magaranaysaa amnesty international iyo meel allaala meeshii dege dhibaatadooda la gaarsiin karayo de inaan af u noqono oon adin u noqono oon noqono magaranaysaa de afkii ay ku hadlayeen inaan u noqono maadaama aan dul xora joogno oo cabiri karano magaranaysaa wixii dhibaato jira iyadoo de magaranaysaa de xaqiiqda la raadinayo waa inaan de magaranaysa aan ka falcelinaa si aan uga falcelinana waxa weeyaan waa inaan dhibaatada meesha taagan aan adduunka tusin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho